iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lix iyo labaatanaad ee matayos shirqoolkii ciise loo dhigay waxaa dhacay goortii ciise hadalladan oo dhan dhammeeyey inuu xertiisii ku yidhi waxaad og tihiin laba maalmood dabadeed inay tahay iiddii kormaridda oo wiilka aadanaha waxaa loo gacan gelinayaa in isku-tallaabta lagu qodbo markaasaa wadaaddadii sare iyo waayeelladii dadka waxay isku urursadeen barxadda wadaadkii sare oo kayafas la odhan jiray oo waxay ka wada hadleen si ay ciise khiyaano ugu qabtaan oo ay u dilaan laakiin waxay yidhaahdeen yaanay noqon wakhtiga iidda si aan rabsho dadka ugu dhex kicin ciise oo beytaaniya lagu subkay ciise goortuu beytaaniya joogay oo ku jiray guriga simoon kii baraska qabi jiray waxaa u timid naag hayse weel albastar ah oo cadar qaali ah ku jiro oo waxay ku shubtay madaxiisa intuu cuntada u fadhiyey laakiin xertu goortay arkeen way cadhoodeen oo waxay yidhaahdeen khasaaradanu maxay ku noqotay waayo kan waxaa lagu iibin kari lahaa wax badan oo masaakiinta la siin lahaa ciise goortuu gartay ayuu ku yidhi maxaad naagta u dhibaysaan shuqul wanaagsan ayay igu samaysay waayo masaakiintu mar walba way idinla jiraan aniguse mar walba idinlama joogo waxay cadarkan jidhkayga ugu shubtay inay aasniintayda ii diyaargarayso runtii waxaan idinku leeyahay dunida oo dhan meel allaa meeshii injiilka lagu wacdiyo waxay samaysay ayaa xusuusteeda lagaga hadli doonaa yudas khiyaanadiisa markaas mid laba iyo tobankii ka mid ahaa oo yudas iskariyot la odhan jiray ayaa u tegay wadaaddada sare oo ku yidhi maxaad doonaysaan inaad is siisaan anna waan idiin soo gacan gelin doonaaye oo waxay bixiyeen soddon go'go' oo lacag ah markaas dabadeed wuxuu doonayey goor wanaagsan oo uu u soo gacan geliyo cashadii ugu dambaysay maalintii ugu horraysay oo iiddii kibistii aan khamiirka lahayn xertii ayaa ciise u timid oo waxay ku yidhaahdeen xaggee baad doonaysaa inaannu ku diyaar garayno inaad cuntid cashada iidda kormaridda wuxuu yidhi magaalada gala oo hebel u taga oo waxaad ku tidhaahdaan macallinkii wuxuu leeyahay wakhtigaygii waa dhow yahay gurigaaga ayaan cashada iidda kormaridda kula samaysanayaa xertayda xertii waa samaysay sida ciise ku amray oo cashada iidda kormariddii ayay diyaar gareeyeen goortii maqarribkii la gaadhay laba iyo tobankii xerta ahaa ayuu cunto ula fadhiistay oo intay wax cunayeen ayuu ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay midkiin ayaa i gacangelin doona markaasay aad iyo aad u calool xumaadeen oo waxay bilaabeen in mid kastaa ku yidhaahdo ma aniga baa sayidow wuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi kii saxanka gacanta ila gasha kaasaa i gacangelin doona wiilka aadanuhu waa baxayaa siday u qoran tahay laakiin hoog waxaa leh ninkaas wiilka aadanaha gacangelinaya waxaa ninkaas u wanaagsanaan lahayd inaannu dhalan yudas oo ah kii gacangeliyey ayaa u jawaabay oo ku yidhi ma aniga baa sayidow wuxuu ku yidhi waa tidhi oo intay wax cunayeen ciise ayaa kebis qaaday oo barakadeeyey wuuna jejebiyey oo xertii siiyey oo yidhi qaata oo cuna tanu waa jidhkaygiiye kolkaasuu koobkii qaaday oo mahadnaqay oo siiyey iyaga oo wuxuu ku yidhi kulligiin ka caba waayo kanu waa dhiiggayga axdiga cusub kan kuwo badan loo daadsay dembidhaafkooda aawadiis laakiin waxaan idinku leeyahay hadda dabadeed anigu kama cabi doono midhahan geedka canabka ah ilaa maalinta aan iyadoo cusub idinkula cabayo boqortooyada aabbahay dhexdeed goortay gabay ammaan ah ku gabyeen waxay u baxeen buur saytuun ciise wuxuu sii sheegay xertiisa ka tegiddooda markaasaa ciise wuxuu ku yidhi caawa kulligiin waa iga xumaan doontaan waayo waxaa qoran arijirkan dili doonaa oo idaha foofka ahu waa kala firdhi doonaan laakiin markii kuwii dhintay layga sara kiciyo dabadeed ayaan galiili hortiin tegi doonaa laakiin butros ayaa u jawaabay oo ku yidhi hadday kulli kaa xumaadaan anigu weligay kaa xumaan maayo ciise wuxuu ku yidhi runtii waxaan kugu leeyahay caawa qudheeda intaan diiqu ciyin saddex kol ayaad idafiri doontaa butros wuxuu ku yidhi in kastoo aan leeyahay inaan kula dhinto kollayba ku dafiri maayo xertii oo dhammuna sidaasay wada yidhaahdeen ciise oo beer getsemane ku jiray markaasaa ciise la yimid iyaga meel getsemane la odhan jiray oo wuxuu xertii ku yidhi halkan fadhiista intii aan halkaas tegayo oo ku soo tukanayo oo wuxuu watay butros iyo labada wiil oo sabedi oo wuxuu bilaabay inuu calool xumaado oo tiiraanyoodo markaasuu ku yidhi naftaydu aad bay u calool xun tahay tan iyo dhimasho halkan jooga oo ila soo jeeda waxoogaa ayuu hore u socday oo wejigiisu u dhacay oo tukaday isagoo leh aabbow hadday suurtowdo koobkanu ha i dhaafo hase ahaatee yaanay noqon sidaan doonayo laakiin sidaad doonaysid ha noqoto xertii ayuu u yimid oo wuxuu arkay iyagoo hurda oo wuxuu butros ku yidhi waa sidee miyaad kari weydeen inaad saacad keliya ila soo jeeddaan soo jeeda oo tukada inaydnaan jarribaadda gelin ruuxu waa diyaar laakiin jidhku waa itaal daran yahay haddana mar labaad ayuu tegey oo tukaday isagoo leh aabbow haddii aanay suurtoobin in koobkanu i dhaafo anigoo caba ma ahee sidaad doonaysid ha noqoto mar kale ayuu yimid oo arkay iyagoo hurda waayo indhahoodu lulmay la cuslaayeen wuu iska daayey oo haddana ka tegey oo mar saddexaad ayuu tukaday isagoo haddana hadalkii oo kale ku hadlaya markaasuu xertii u yimid oo ku yidhi hadda seexda oo nasta bal eega saacaddii waa dhowdahay oo wiilka aadanaha ayaa dembiilayaal loo gacangelinayaa kaca aan tagne eega kii i gacangelin lahaa waa soo dhow yahay ciise waa la qabtay oo intuu weli hadlayey ayaa yuudas oo laba iyo tobankii ka mid ahaa yimid isaga iyo dad aad u badan oo seefa iyo ula sita waxay ka yimaadeen wadaaddada sare iyo waayeellada dadka kii gacangeliyey ayaa calaamo kula ballamay oo ku yidhi mid alla midkan dhunkado waa isagii ee qabta kolkiiba ciise buu u yimid oo ku yidhi nabad macallimow wuuna dhunkaday kolkaasaa ciise ku yidhi saaxiibow maxaad u timid markaasay yimaadeen oo gacmahooda ayay ciise saareen oo qabteen oo bal eeg mid ka mid ah kuwii ciise la jiray ayaa gacanta fidiyey oo seeftiisa soo bixiyey oo wuxuu ku dhuftay wadaadka sare addoonkiisii oo dheg buu ka gooyey markaasaa ciise ku yidhi seeftaada meesheedii ku celi waayo kuwa seefo qaada oo dhammu seef bay ku hallegmi doonaan ma waxaad u malaynaysaa inaanan aabbahay baryi karin oo uusan haddeer ii soo diri karin malaa'iga laba iyo toban guuta ka badan haddaba sidee buu u noqon doonaa qorriinku kan leh waa in sidaasu noqotaa saacaddaas qudheeda ayaa ciise dadkii badnaa ku yidhi ma waxaad iila soo baxdeen seefo iyo ulo inaad i qabataan sidaan tuug ahay maalin walbaba macbudka ayaan fadhiyi jiray oo wax bari jiray imana aydnan qabsan laakiin waxaan oo dhan ayaa noqday in qorriinka nebiyadu rumoobo markaasaa xertii oo dhammu ka wada tageen oo carareen ciise waxaa lagu xukumay wadaadka sare hortiisii kuwii ciise qabtay waxay u geeyeen kayafas oo ahaa wadaadkii sare ilaa meeshii culimmada iyo waayeelladu ku urursanaayeen laakiin butros baa meel fog ka soo daba socday ilaa barxadda wadaadkii sare wuuna galay oo askartii la fadhiistay inuu ugu dambaysta arko wadaaddadii sare iyo shirkii oo dhan ayaa waxay dooneen markhaati been ah oo ciise ka gees ah si ay u dilaan waase heli waayeen in kastoo markhaatiyaal badan oo been ahu yimaadeen laakiinse dabadeed waxaa yimid laba oo waxay yidhaahdeen kanu wuxuu yidhi waan karayaa inaan macbudka ilaah dumiyo oo saddex maalmood ku dhiso markaasaa wadaadkii sare istaagay oo ku yidhi miyaanaad waxba ka jawaabayn kuwanu waxay kugu marag furayaan waa maxay laakiin ciise waa iska aamusay kolkaasaa wadaadkii sare wuxuu ku yidhi ilaaha nool ayaan kugu dhaarinayaa ee noo sheeg inaad tahay masiixa oo ah wiilka ilaah iyo in kale ciise ayaa ku yidhi waa tidhi hase ahaatee waxaan idinku leeyahay hadda dabadeed waxaad arki doontaan wiilka aadanaha oo fadhiya midigta xoogga ilaah oo ku imaanaya daruuraha cirka markaasaa wadaadkii sare dharkiisii jeexjeexay isagoo leh wuu caytamay maxaynu markhaatiyaal weli ugu baahannahay bal eega haddeer waad maqasheen caytanka maxay idinla tahay way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen wuxuu istaahilaa dhimasho markaasay wejiga kaga candhuufeen oo garaaceen qaarna waa dharbaaxeen oo waxay ku yidhaahdeen noo sheeg masiixow yuu yahay kan kugu dhuftay butros baa dafiray ciise butros wuxuu fadhiyey barxadda dibadda ah markaasaa gabar u timid oo waxay ku tidhi adiguna waxaad la jirtay ciisihii reer galiili laakiin dhammaantood ayuu ku hor dafiray oo wuxuu ku yidhi anigu garan maayo waxaad leedahay goortuu irridda tegay mid kale ayaa aragtay oo waxay kuwii halkaas joogay ku tidhi kanu wuxuu la jiray ciisihii reer nasaret haddana dhaar ayuu ku dafiray oo yidhi anigu garan maayo ninka waxoogaa yar dabadeed kuwii ag taagnaa ayaa u yimid oo butros ku yidhi run weeye adiguna midkood baa tahay waayo hadalkaaga ayaa ku muujinaya markaasuu bilaabay inuu caytamo oo ku dhaarto inaannu ninka garanayn kolkiiba diiqii baaciyey markaasaa butros wuxuu xusuustay hadalkii ciise ku hadlay diiqu intaannu ciyin saddex goor ayaad idafiri doontaa markaasuu baxay oo aad u ooyey